iyadoo uu waayahani khilaaf xooggan iyo xurguf siyaasadeed ka dhexeeyey maamulka isku magacaabay jubbaland ee uu hogaamiyaha ka yahay axmed madoobe iyo dowladda federaalka ee uu seetaha u hayo xasan sheekh maxamuud waxaa sii karaar qaadanaya kala tagga labada dhinac kadib markii ay eedeemo warbaahinta isku mariyeen matalayaasha filla soomaaliya iyo maamulka fadhigiisu yahay magaalada kismaayo maamulka la magac baxay jubbaland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu xidhiirka u jaray dowladda federaalka sababa ku aadan isfaham la'aantooda siyaasadeed tani ayaana haadaan ka sii tuurtay cilaaqada labada dhinac oo markii horeba aad u liidatay war-saxaafadeed dhowaan ka soo baxay maamulka uu horboodaya axmed madoobe ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay u jareen xidhiirka wadashaqaynta ahaa ee ay la lahaayeen iyagoona ku eedeeyey inay xukuumadda filla soomaaliya wadda tallaabooyin khalkhalgelinayo jiritaanka maamulka dhanka kalena baalmarsan dastuurka gacan ku samayska ah ee ay ku dhaqmaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada war-saxaafadeedka ka soo baxay jubbaland oo ay ku saxiixneed wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulkan ayaa eedeemo dhowr ah loogu jeediyey dowladda xasan sheekh waxaana gebagabadiisa lagu yidhi haddaba dowladda jubbaland waxay caddaynaysaa in ay hakisay xidhiirkii wadashaqayneed ee ay la laheyd xukuumadda federaalka inta ay uga hoggaansamayso dastuurka dalka ixtiraamaysana rabitaanka shacabka jubbaland hadalkan ka soo yeeray maamulka la baxay jubbaland ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warar tilmaamaya in dowladda federaalka ay la xidhiirtay ciidamada shisheeyaha atmis ee jooga kismaayo iyadoona ka codsatay inay la wareegaan amniga iyo gacan ku-haynta magaalada tani ayaana daaran sida ay mas-uuliyiinta jubbaland ku doodayaan afgembi lagu sameeyo maamulkooda